tanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac
wanaagsan iyo weliba cawaysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska washington iyo toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
inaan ku jeclaad ogaatay kolkaas adigu ciyaartay haliya laabta ku raax
qaar baa kuwa maxay hata intay hablihii been u sheegaan oo ay la ballamaan bay haddana been u sheegayaan dabadeetna way kaga baxayaan marka anu waxaan ka turjumayaa uun dadweynaha iyo dhalinyarta ayaan ka turjumayaa heeskaasi inuu yahay wax dhaba waa qiso dhaba oo dee jirta in hablaha waa fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheere sahre ilays oo inooga warrami doonta qisooyinka ay ku arooraan iyo weliba dulucda sheekooyinka ay xambaarsan yihiin qaar ka mid a heese cusub oo ay dhowaan soo saartay iyo weliba waxyaabihii ay la yaabtay safar ay ku marayso waddamada iskandinefiyanka loo yaqaano qaar ka mid a dabcan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa waxaan ka maqnaan doonin qaybtii maada iyo madadaalada waxaanad maqli doontaan inaan tahriibaan rabo eeddaa lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaaniga geeya badan yaa tahriibayaasha yaa magafayaasha yaa mukhallisiinta asalaam calaykum salaam calaykum
asalaamu calayka buu yidhi assalaamu calayka dabcan dhegaystayaal waa cabdiqaniis ku filan oo ah nin dhallinyaraha oo dadka madadaaliya islamarkaana inooga warrami doona heese kala duwan oo hab masriixyadeed u bedelay iyo weliba sheekooyin kale oo aada u qosol badan oo uu curiyo islamarkaana uu dadka ku madadaaliyo barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya dhallinyarada dadka ka qosliya islamarkaana sameeya masrixiyadaha qosolka kuwaasoo siyaabo kala duwan u soo bandhiga cabdiqaniis kufilane waxa uu ku nool yahay magaalada hargeysa waxaana uu ka mid yahay dadka muddooyinkan dambe hab masrixiyadeedka qosolka ah soo bandhiga waxaana wariyahayaga sagaal mustafe xasan nuur uga warramay qaar ka mid a heese uu hab masrixiyadeed aad u qosol badan uu bedelay iyo weliba sheekooyin kale oo qosol badan oo isagu hal abuuray amaba u curiyey aan idii kala baxo sagaal mustafe iyo weliba cabdiqani isku filane waxaana ugu horreynba uu cabdiqani ku bilaabi doonaa marka laga yimaado naanaystiisa isku filane magaciisao saddexan waxa uu yahay cabdiqani waxaa la raacayaa cabdiqani maxamed cabdilaahi barnaamijka caweyska washingtonna waan ku dhowahay aad baad umahadsan tihiin adiga iyo farsamo yaqaanada v o edaba wagaag ugu horeyn ku dhashay ku barbaaray ku koray halkeebayna dhahna ku dhashay hargeysa ku barbaaray hargeysa kuwax ku bartay hargeysa aan ku guursan weli hargeysa aan ku guurso weli hargeysa waagaag waanu kuu rajaynaynaa isla hargeysada laftirkeeda inaad ku guursato aad baad mahadsantahay walaal aad baad mahadsan tahay waana dhowahay walaal waagaag ugu horeyn bal horta caweyska washington ma dhegaysataa cabdiqaniyo ha aad baanu la socdaa aad baanu la socdaa waana ku rajo weynaa inaan marwan ka qayb galo waxaanan caawa nasiib yeeshay inaan kusoo hor fadhiisto oo aan barnaamijka caweyska washington ka qayb qaato anaguna aad baan ugu faraxsannahay inaad caawa naga ajiibto in badan de adig iyo madaxweynayaasha caalamka helistooda adigaa ka dhib badan
waxbaa igdhuga hadlay in badan ban isdaba soconay
waagaag markaynu usoo noqono dhinaca majaajilooyinkaaga iyo fankaaga goortii kugu horeysay ee aad hibadan fanka isku aragto ama hal abuurista ama wax bedelka heesa bedelka weliba adigu waxaad sii dheer tahay xagga rifista heesaha miyaynu dhahna mayu dabida heesaha horta isagale waxaan fanka bilaabay ambaan isku arkay hibadan maanta kula hor fadhiyo labadii kun iyo shan tobankii waxaa jiri jiray barnaamij la oran jiray somaliland good talent oo t v-ga qaranka lagu qabtay taasaan maalintii ugu horreysay halkaasaan tegey halkaasaanan kaga soo baxay waxaanan ka mid ahaa fanaaniintii qeyb ka lexaadle ka qaadatay kuna soo baxday kaalmaha koobaad maasha allah weliba sidaynu ognahay anigu waan daawan jiray oo aad baan u jeclaa weliba maalin baa dee timahaaga dhama aad dhulka u dhigtay oo aad khasaarisay oo aad soo dhukuratay waa waa qeyb ay maraysay meel xasaasiyada oo laba kooxood baa soo hadhay iyo aniga markaa saddexda kooxood aniguna koox baan xisaabsanaa oo halka magaca isku filan laygu bixiyey markaa mid u baa hadhaysay markaasaan ihi wallahi dadkani kuma hadhayaan wax kale waa inaad bidaa usoo samaysataa habeenkaasaan barnaamijkaa ku raabay labadii kooxoodba maasha oo allah ku soo baxay waa hagaag een wixii ugu horeysay ee aad masraxiyadda kaga qayb qaadato haddii aad ka xasuusatay kolley waabad xasuusanaysaa Ee, wallahi fareshad haysaa wallahi een, barnaamijkii igu horreeyay aan ka qayb qaato wuxuu ahaa een, haddaan in yar ka xuso een, maalin maalmaha ka mid a ayaan suuqa soo maray baan idhi deetol dhalinyaradu aad aad bay qaadka u cuntaa maalin maalmaha ka mid aan suuqa soo maray qaad baan ka waayey lacagtii leyrka oo aabahay meel dhigay baan xasuustay lacagtii leyrka xaafad baan soo qaatay waan iskaga qaylay haye deet waxaan idhi een, waan kuu soo koobayayay maalintii dambe ayaa waxaa ii yimid nin magafo ah oo barigaa tahriibkaa socday haye ninkii magafaha waa ku tahriibinaya allah xafaayadda lagu xidhaya masaasada lagu xidhaya ina mari islaam baa kaa shaqaynaysa yurub baa tegaysa ah oo ii macaanay yurub haye markaasana hees u qaaday maa idhi haye inaan tahriibaan rabo eedaa lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaaniga geeya badan yaa tahriibayaasha yaa magafayaasha yaa mukhalisiinta asalaam calaykum asalaam calaykum diridal diridal dhaw dhaw. ma garatay marka barnaamijkaasaa igu horreeyey aan kaga soo waan hab- aan- habeenkii igu horreysay masrax fuulo sagalay nin cumar aadan baa qaadi jiray ها waa qasiida ahayd Qasiido.
qasiida ahayd cumar aadan baa qaadi jiray waa maalintii igu horreysay aan stage fulo t v laga soo daayo Waan- meelaha wararka waan isku dhigi jiray marka tviyada ma garanaysaa marka xaafadaha laga soo duubayo een, ee wararka oo isku dhigi jiray waxaan soo waa caawil inaad t v laga soo daayo magasoti laakiin habeenkaasaa igu horreysay in barnaamij aan ka qayb galo masraxa soo fuulo fankaygana aan ka bilaabmo waa hagaag adigu fanka een, dhinac baad ka soo gashay oo ah dhinacii heesa bedelidda iyo masjaajilada Een, sidee kuugu dhalataa inaad wax bedesho ama hees hore oo jirtay aad dhinaca kale u bedesho Een, horta haddii wixii sagalay majaajilo tahay runtii wax yaroo muusig iyo heesana kama maaranto haddaba heesihii haddii aan majaajilo tahay jacayl ma gelayso haye beri baan hees jacayla qaaday anigoo layga bartay hees bedelida haye oo jacaylka anoo heestii wadaba qaar dad sii dareeranaya arkay oo naga ticiyaa ceel kudhan waxaan ku dhegeysan mayne oo ay- waxaan soo lada yimi haye markaasaan hees haddana ku tuuray qosala markaasay wallahi soo noqdeen haye markaa dadka wixii looga barto waxaanu la iman markaa aan ma ma suurtoobayso waa runoo kaalin banaanayd baad buuxisay baynu soo dhan karnaa ayaan buuxiyey walaalo meel baan banaystay iminka magaaladiiba way wada bedeshaa heesihii maasha allah waa wadaan furay aad iyo aad aad baan ugu faraxsannahay Een, markay noqoto een, bal aynu ku yara nasanno heesaha aad bedeshay mid ka mid a adigoo runtii een, ilaahay hibo kuu siiyey dhinaca heesa bedelka hadday noqoto oo qofkii ugu horreeyey aan odhan karo hadday noqoto dhinaca majaajilada iyo qosolka waanay adag tahay een, dad iyo bulsho fara badan oo soo taagan dee sida looga qosliya aad bay u culus tahay waanan kuga ammaanaynaa haddaan nahay bahda v o a waanan kusoo dhaweynaynaa heesta ugu horeysa in bal dhegeystayaasha aynu ku nasino oo ah dee heesaha aad riftay mid ka mid a ama sidaad sheegtayba kuwa aad u dabtay mid ka mid a
Ee, heesta koowaad een, anigu qudheeda aada u jeclahay waa hees em, xasawadda qaadi jiray oo la idhaahdo helo tumataya haye heestaa kuuskuus baa la idhahdaa haye taasaan usoo qabanaya een, maxay dhagaystayaal.
odhanaysaa inta hore Een, waxay odhanaysaa waa inan miyiga laga soo kaxeeyey oo magaaladii soo gashay oo kolba korona kusoo casuuman oo kolba gaari yar fuusha oo kolba iscabaysa oo bacyar isku xidha korona waa hoolka laga tumo aroosyada hargeysa ku yaala Ah. markaa ninkeedu oo naxaga tagaysan "Naa, war koron baa lagu casuumay tayga taa hadalka haye marka hees baa halkaa laga qaadayaa waxay odhanaysaa dhaaxaan kaslaay markaa way naxday gabadhu magaranaysaa aad bay una- waxbay dee faransiiga ka cashaysaa adigu
markii horena way dhuubnayd ha markaasuu dhaaxaan kaslaay kulaha cuntada iska kala yare yadku naaxiine dhandhindaaran dhandar wadigan kashbacay kadabkeed gooyey sii kala baxee aan kici karayn Ee, laba qof ku kicinaya afarba haye laba jaarka iyo laba eedowa kuskus noqotaya kaliyo barartaya karu qaraxdaya waa yeelkada haddaad doonto cadan ka dhac waagaag heestaasi cabdiqani isku filan uu codka iyo debedelaadaba uu leeyahay ayaynu kusoo dhaweynaynaa heestana hore waxaa u qaadi jiray fanaanka weyn ee xasan waan wado aada u salaamaya imika meel walba uu joogo aad baan u salaamaya
adigoo kaslaay kaba maasa iyo dirac yaroo karkaran iyo kuulo xidhaani adigoo kaslaay kaba maasa iyo dirac yaroo karkaran iyo kuuloo xidhaani markii aan kulkii ka dhex saaraye ku kireeyey guri wadigan kibre wadigan kibre markii aan kulkii ka dhex saaraye ku kireeyey guri wadigan kibre wadigan kibre kurta xidhataya karoon aadaya ka hor jabtaya waa yeelkada kurta xidhataya karoon aadaya ka hor jabtaya waa yeelkada
carqalada ma kala kulantaa fanaaniinta aada heesaha ka bedesho ma kaa hor yimaadaan ma ku idhahdaan maxaad heestayadii sidaan uga dhigtay ilaan caadi bay ahayde wallaahi horta weli ma arag qof fanaana oo inkastoon iminka aan heestan bedelayo fanaankii lahaa aan weydiisto oo idhahdo war heestaa ma bedelayo ma- ma- mau soo dabaa adugu hadduu ii yeelana waan qaataa haddii kalena waan iskaga tagaa marka aduu fanaaniin iminka ii diidana ma jirto fanaaniin i- waxaa igala hor yimiyo oo igu diidana ma jirto fikirka marka iyaga laftarkoodaaba ku raaxaysanaya laftarkooda ku raaxaysanaya waa hagaag Een, haddii aynu ka nimaadno dhinaca heesaha waynu ku raaxayn doonaa een, dhegeystayaasha heesa fara badan oo aada bedeshay oo weliba qosol leh aadna loo jecel yahay oo suuqa qabsaday muddooyinkii ugu dambeeyey dhinaca sheekooyinka haddii aynu leexano caweyska habeenkani caawaaye magaalada hargeysa maxaad jeceshay bal inaad sheeko noogu xigsiiso ama qaar ka mida majaajilooyinkaaga
Een, runtii waxaan jecelahay een, sheeko aan aada u jecelahay oon mar walba ka sheekeeyo inaan caawa dhegeystayaasha v o da ku xidhan barnaamijkan aan uga sheekeeyo haye
habeen habeenimada ka mid ah ayaa een, fanaankan maxamed saciid bike Mhm.
igu yihi aroos baad i raacaysa caawa haye waxaan ku luguma raacayo waan ku ihi haye wallahi iloba ilo war hees aroos ma haystaan warameed waalan tahay waxay ku- me- aroos weeye meeshu may waad raacaysaa buu yihi, adigu kaale iska soo adigu iska kaale waxbaa adigu anaa heesaya ii kaalan bu igu ihi haye adigu waan raacay Mhm.
markuu laba heesood ka gamsiiyey Mhm.
ayuu ihi iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa wajihaaga iyo cabdiqani isku filan baa inala joogo caawa markaasay ummadii baday ilo wax lagama baran aroose saa ayay soo wada eegtay haye mikrofoonkiibu kusoo wareejiyey Mhm.
war miyaad walata deeto sheekadan bartaa ka alifay weesha inanba aroosaa fadhida arooskiibaa fadhiya marka waxaa jira sheeko aroosa halkaa ku alif haye markaa sheekan ku alifa halkaa waxaa jiri jirta baa idhi een, duleedka magaalada hargeysa ayuu oday mas ku qaniini haye
een, inantii soo yareed baa maska ka xanaaqi jirta marka waa inantan la aroosay Mhm.
marka inantaasa ka xanaaqi jirtay een, maskaas meel kastoo ay ku maqasho maska way ka kici jirta baa idhi haye anigoo kale yahay adigoo kale soo maaha Mhm.
maalmaha ka mid ah haddaba ayaa la aroostay inantii haye hodheel weyn baa loogu tumay allahuma istacaan waxaa jirta islaamo baraanbaro oo dee maaragtay baraanbur u sameeya inanta amba inanka ha haddaba islaan xagga inanka ka socota inanta u baraanburaysay haye ol markaasaa inankii u baraanburaysay markaasa tiri maxamed dowladow adabi adigu markay da- baraanburkii marse marayso ay hobalaay hobalaay hobalaay hadda ay markay maraysay ka carar maska ka carar naa ka carar maska ay inantii arooskaa boodi ay tiri, Ila haya, maska ka waxba- xanaaqday.
waa ila maska ka xanaaqday Haye.
waxay maska meesha joogaan markaasa hareeraha taystir naa walaa iska fadhiisa waa meetood malahay waa iska fadhiisata markaasa darada salaanti kusoo celisay nama beentayba alla ileemaya nama beentay inatiyahaya
aroosadii baxsantay aroosadii baxsatay ilaa waa cawatan isku markhaati ka furaya aroosadii maska ka carartaynu nidhahnaa markaa aroosadii maska ka carartay baa sheekada bixinayna
ugoogoyay gablada ugoyoga mugasi ugogoyay gablada ugoyoga mugasi weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawayska washington mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kasta aad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan fanaanadda saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer saare elays waxay ka mid tahay fanaaniinta muddooyinka ugu dambeeyey suugaantooda aadka loo dhegaysto saare elays oo haatan bandhig faneedyo dhowr ah ku dhigaysa qaar ka mid a magaalooyinka waddamada ku yaala qaaradda yurub ee laysku yidhaahdo scandinavian ayaa barnaamijka cawayska washington uga warantay qaar ka mid a qisooyinka ay ku qotamaan amaba ay la xidhiidhaan heese cusub oo ay dhowaan soo saartay qabatay iyo weliba waxyaabihii ka yaabiyey ay la kulantay intii ay safarkeeda ku jirtay waxaana ii warantay sahriyada oo ku sugan magaalada stockholm ee caasimadda waddanka sweden waa imika waxaan joogaa sweden baan joogaa waan gartay waddanka sweden ha wadanka wadanka sweden baan joogaa waan gartay ujeeddada safarkanaad ku marayso qaaradda yurub waa muxuu yahay se imise waddan baad mari doontaa walaala insha allah hadii la dhaa waxaan doonaya horta iskamidayafiyadkao dhan baan ayaan doonaya inaan maro marka horena waxaan kasoo degay finland baan markii ugu horreysay imi marka waxaan marayaa insha allah hadii la dhaa iskamidayafiyadkao dhan imika sweden baan joogaa norway baan tegayaa meelo badan oo yurubta ku taala insha allah waan gartay marka wadamada scandinavianka badankooga waad wada mari doontaa insha allah waayahay waan gartay waayahay saara waynuu soo waynuu geli doonaa kolley goobahaad ilaa iminka soo martay iyo waxyaabaha indhahaaga ay qabteen ee dee dabcan qof fanaanadaad taho wax badan baad arkaysaa waxyaabahaad la yaabtay iyo waxyaabaha ku cajabgeliyey gadaal baan kaa weydiin doonaa laakiin haddaan ugu horreynba ku weydiiyo heesihii ugu dambeeyey ee aad isleedahay maanta waxa weeyaan dee dadkaas dhegeystayaashaada ama barnaamijkan caweyska ha noqotee v o a ama ha noqoto dadka bandhifeeneedyadaadaa ka qaybgalaya maxaa ugu dambeeyey wallahi horta heeso badan baa u dambeeyey maxaa la yidhaahdaa heeso jacayl oo badan qaar kaloo dee wadaniya laakiin imika jacaylkunba halkan ka soconaya marka ilaa dhowr hees oo cusub ayaan ayaan sameeyey insha allah diladado doonaya inaan showgida kaga qayb galo iyo kuweygii hore waan isugu daraya waayahay hees baa jirta iyadu haddaanan is odhanba dee kolle adaa iga waroone haddaynay tii ugu dambeysayba ahayn hees tidhaahdaa inaan ku jeclaad ogaatay kolkaasaad igu ciyaartay kaliya laabtaan ku kaliya laabtaan ku raacshay haye heeskaasi way cusub yahay waxale abwaan hargeysa jooga oo la yidhaahdo siciid dool burey oo runtii abwaana jilaana ah ayaa le heeskaasi way cusub yahay
inaan ku jeclaad ogaatay kolkaas adigu ciyaartay kaliya laabtaan ku raaxay kaliya laabtaan ku raaxay inaan inaan ku jeclaad ogaatay kolkaas adigu ciyaartay kaliya laabtaan ku raaxay kaliya laabtaan ku raaxay qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibaad wax yeeshay qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibaad wax yeeshay kubarta kuguman qasaarin waxaasee ka qooma mooday sidaan kugu keli ahaaday qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibaad wax yeeshay qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibaad wax yeeshay kubarta kuguman qasaarin waxaasee ka qooma mooday sidaan kugu keli ahaaday xilligu waa kala wareege waxaad ku xisaabtantaa kaskiya maankii ku doortay inuu ka maarmi karo inuu inuu inuu inuu ka maarmi karo xilligu waa kala wareege waxaad ku xisaabtantaa kasiya maankii ku doortay inuu ka maarmi karo inuu inuu inuu inuu ka maarmi karo
sahre markaa waxaad moodaa ereyada heestas ka muuqata qof qof jeclaaday iswada raacshay qalbigii oo dhan siiyey kalsoonidii u dhiibay bartay haddana xagga dambe waxay leedahay kubarto kuguma khasaarin bartoo kuguma qasaarin bal haddan balse hadda sharaxaad ka bixi ujeeddada heestaas iyo weliba macnaha ay xambaarsan tahay wallaahi horta adiyow iminka waktigan hadda la joogo de berigii hore maahe laakiin iminka waktigan la joogo bahalka jacayl la yidhaahdaa hablihii iyo inamadii way isla kadeedan yihiin waan gartay nimankii inamadiina ma texgelinayaan jacaylkii hablihiina dee uwan ilaah baa isugu talagalay ragga iyo dumarka dee in magaranaysa la isguursado la isna jeclaado dee marka qaar baa ku maxay hatay intay hablihii been u sheegaan oo ay la ballamaan bay haddana been u sheegayaan dabadeetana way kaga baxayaan marka anu waxaan ka turjumayaa uun dadweynaha iyo dhalinyarta ayaan ka turjumayaa heeskaasi inuu yahay wax dhaba waa qiso dhaba oo dee jirta in hablaha intay habluhu been u sheegaan ay la gooyaan ay haddana kaga baxaan marka ma hablihii baa loo sheegaya mise wiilashi baa loo sheegaya mise labadii waa isu sheegaya maya raggii baa loo sheegaya raggii baa loo sheegayaa waa raggii haweenkii baa loo sheegaya dee ku bartay oo kugumaan qasaarin eeskan wuxuu ka hadlayaa inamadii wuu isu sheegaya waa inan la hadlaysa inamadii oo eh, maxay tahay inan inan la ballamay inuu ay guur ku ballameen oo inay isguursadaan oo mustaqbal samaystaan dabadeetana wuu kaga baxay hadduu doonana mid kaluu raadsaday iyadiina wuu kaga baxay marka heesku taasuka cajabay cajiib xagga dambe weliba waxay kasii leedahay heestu waxaanse ka qoomamooday sidaan kuugu keli ahaaday sidaan kuugu keli ahaaday Marka- macnaha sidaan macnaha sidaan macnaha adiga uun aan kugu kalsoonaa bay ka dhigan tahay in aan kugu kalsoona adiga in adduunka rag kaleba aanay jirin adiga mooyaane iyo sidaad igu ciyaartay cidlada iga dhaqaaqday ay- ayay ka wada heesku haa waa hagaaga sahray waxaan filayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo inagu waa inaynu si weyn loogu wada helay heestaasi oo dee dabcan anoga karaba waxay ka hadlaysaa saad aduba carrabaabtay een, eh, qisooyin dad badan laabtooda ku jira amaba ay la kulmeen ama ay inuun maqleen haadiyaa Een, intaynaan u gelin heesaha kale iyo weliba een, eh, sugaanta kaleed ee aad eh, qaado haddaan ku weydiiyo imika hadda waxaad ku sugantay waddanka sweden saad ii tilmaantay bilowgii waraysigeennana een, eh, waddanka finland baad ka soo degtay Een, kolley dabcan de horena yurub waad u tagto wadanka britain ama ingiriiska oo kale horaad u tagtay laakiin skandinavianka waa markii ugu horreeya timaado intaa imika aad socotay maxaa indhahaagu arkeen eed la yaabtay cajiib ahaa ama aad ku xiisa geliyey ee tilmaami karta horta adiyo wallaahi waa runtaa dee qofku marka uu magaranaysa socod dee meelo badan tago waxyaaba fara badan buu la kulmayaa waxaa imika iigu la yaabka badnayda iyo aad aan ula yaabay een, maxaa la idhaahaa een, finland baan kasoo baxay marka waxaan soo raacay doon baan soo raacay waan gartay doonta markaan waxaan u aqaanin doomaha yaryara iska socsocdo magaranaysa badeeni iyo marmariya le show doomaha waddankani Mhm.
waxa weeyaan markab soconayo oo dee weyn oo badda gebigeedaba dee waxa qurintee leego magaaladana waa magaalo dhan
markaa tigid baan goosanay waanu soo galay markaan weligii ma raacin runtii ti- maan raacin markab iyo doontoona maan raacin waa markii igu horreysay waan gartay doonta markaa qof walba qol baa la geynayaa haye qof walba qol buu leeyahay qolkiisaasuu seexanaya markaa lixda subaxnimo ayaa markaad finland kasoo baxdo lixda subaxnimo dhimanaysaa sweden haye lix ilaa lix baad soo soconaysa lix ilaa lix baad soconaysaa markaa dabadeetana een, waan soo furay qol baan degay markaa inantii een, fiisaha ii soo saartay rooda een, maxaan ku dhahaa xildhibaanadii ayay la socota markaa waan gartay iyo cabdishakuur markaa waanu waanu degnay waan gartay marka inantii waxaan ku yiri imika waxaan ku weydiiyo miyaynu soconaa kowdhe Mhm, mise waynu maxaynu yeelaynaa marka anu waxaan u haystaa mhm.
qolaan lagu nasanayo oo dabeetana hadhatoodha doontii la fuulayo waan gartay waxay igu tiri mayane weynu doontii baynu sahray saarana waanaynu soconaaba hoolda wey waxaa lagu socdaaba ilaa iyo sweden aada iyo aad haye marka meeshan magaalo weeyaanba dukaamaa ka furan hudheelaa la ji- jira cuntooyin laga cuno midda kale waxa weye ilaa saddex baar oo wax laga tumo oo fanaaniini joogto ayaa joogta Mhm. aduu si kale leyfa oo la tumayo si kale kuma garatide dee magaalo dhan oo shidan oo makha- magaaladan oo ma- guuraysa makhaayadaheedii ayana wadata oo Aad suuqeedii iyo wadata oo aad.
dadkeedii wadata iyo dabcan dadkeedii wadata dee adigoo hurdaad marka adoo gurigaaga iska joogo magaaladii ku dhex jira oo iska dhex hurda ayaad ayarun waddan kala soo gaadhay bay ka dhigantay soo ma waddan kale waa seexday lixdii subaxnimo ayaan toosay waan ka soo baxay markaa doontii waan kasoo degay markaa sweden baan maxaa ku dhaday sweden baan
Mhm. horaa loo yidhi Marka- nimaan dhul marin dhaayala wax badan baa marka daayala ha wallaahi markaa walaala maxay ahayd hoy waxyaabo fara badanna dee way kule way ii laaban yihiin baan u malaynayo dee meelaha kalean marayana kule waxyaabo fara badan laakiin maasha allah waddan dee iska qabowgana dee waa waa kaasoo imika qabowga adiga laftarkaagu de labadiga yurub jooge maraykankaad joogtaa cadiowe wadankani waa wadano horumaray waa wadan baraf iyo qabow iyo dhaxan muxdarka habeen iyo maalin waa la xidhxidhaya koodh baa la xidhaya habeen iyo maalin